qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa isku xilqaamay in ay wax baraan caruurta ku nool kamamka barakacayaasha ee magaalada muqdisho dhalinyaradan ayaa hirgeliyey in ka badan lix goobood oo ku yaala degmada kaxda iyo garasbaale ee gobolka banaadir cabdimahaad oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka hadlay ujeedka ay ka leeyihiin in wax la baro caruurta barakacayaasha ah
ujeedada weyn iyo fikradda weyn aan ka leenaha waxaa ummadeena soomaaliyeed inaan jahliga ka saarno inay noqdaan ummad wax qora waxna akhriya ay ka baxaan ummad jaahilnimada ku siiraagta wallaahi ardaygu asaa la yidhahdo saa fakhriya samar walba baahan cilmiga raadiya shanta maalin arday ah jaamacada dhigtaa maalmaha khamiistii jaamacadii intaa fadhigu dalab iyo qabay iyo sports aan kuma dadaali lahay waxaan jeclaystay aqoonteyda waxa keliya aad maanta haysto waa waqtiga iyo cilmiga yar ay ugu jiro waaye inaan sadaqaysto waxaa igu suurta gashay soomaali waxay tiraa iskaashat ma qorto gacmadu jir ku gooyaan waxaan la tashtay ardada walaalayga waxay la bartaa qalin wadaaga aan dhahay barnaamijkan asaasiisana mataqaana waxaan kasoo bilaabnay inaan maalina cabitaan u furno aniga wiilka saxiibkayga muddo saddex bilooda kabarkas cabitaanka lacagta ka shaqeen inaan ku asaasnay inta badan caruurta barakacayaasha ayaan helin waxbarashada asaasiga ah taasi oo ay sabab u tahay in aysan waalidiinta agoodin